madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya doctor cabdiqaasim salaal xasan ayaa soo dhoweeyey xilka loo doortay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo qaabka uu shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya u wareejiyey madaxtinimada dalka soomaaliya haddaba waryahayaga xuseen saxnuune oo khaayre jooga ayaa ugu horreyn weydiiyey doctor cabdiqaasim salaad madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ku sugan haatan magaalada kaahira sida uu arko qaabka ay u dhacday doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana uu ku jawaabay sidan
doorashada waxaan ka dhacday si wanaagsan ayay u dhacday si fiican ayaanan u arkaa kor ukaac ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba ay gaartay ayaan u arkaa hadday tahay doorashadii baarlamaanka gudoomiyiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo doorashadii madaxweynaha intaba waxaan u arkaa inay tahay arrin horukaceeda leh oo wax weyn oo guula usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka xilka ayuu wareejiyey marka sidaa ayaad u aragtaa qaabku u wareejiyey shariif sheekh axmed shariif sheekh axmed waa ku mahadsan yahay inuu si sharafi xilka u wareejiyey runtii ummaduna kulli waa ay faraxsan tahay sida uu xilka u wareejiyey markii horena dabcan kuma imaan isaguba doorashuu ku yimi dagaal kuma imaan haatanna xilkii wuxuu u wareejiyey si dimuqraadiya oo aan leexleexad lahayn waana ku ammaanan yahay sidaas xilka u wareejiyey dhinaca kale soomaaliya waxay ka baxday kumeelgaarnimada oo waxay noqotay dowlad rasmi oo aan kumeelgaar ahayn marka maxaa laga filan karaa isbedelka madaxweynahan cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay yeelatay isbedelku wuxuu noqonahayaa in dowlad rasmi markii ugu horreysay labaatan iyo laba sano ay galato dowladdaas rasmiga ah oo adduunka habkaas ula macaamilaysa weeye dowladda aan kumeel gaarka ahayn inagu dowladihii aan madaxda ka ahayn dowlado kumeel gaara oo sidii la rabo aan adduunka ula macaamili karin ayay ahaayeen annagu waxaan ugu horreynay dowladdii ugu horreysay ee kuraastii soomaaliya ku lahayd adduunka soo celisay ayaanu ahayn qaramada midoobay laga bilaabo ilaa monoline movement jaamacadda carabta meel walbaba haddana kumeel gaar ayaa la ahaaye dowlad joogtaa lama ahayn marka waxay kaga duwan tahay dowladii la arki jiray habkeedii ayay ku dhaqmaysaa waxay joogtaa la yeelanaysaa adduunka oo dhan sidaas ayaana loo aqoonsanayo doctor cabdiqaasin madaxweynihii hore ee soomaaliya haddaan su-aal kale ku weydiiyo maxay tahay talooyinka aad ujeedin lahayd madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud waana wada xiriiray wixii talooyin aan siin lahaan toos baan siiyey waana maanta oo kale xilka soomaaliya qofkii qabtaana hambalyo ma mudne wuxuu mudan yahay ilaahayna in loo baryo ilaahay inuu xilkaas la qaado laysna garab taago oo lala shaqeeyo shacbiga soomaaliyeed ee meeluu joogaba aan arkahaya iyaga oo si weyn usoo dhaweynaya dowladda iyo madaxweynaha cusubba iyagoo ku mahadsan soo dhaweyntaas haddana waxaan rajaynayaa inayan soo dhaweynihii horeoo kale noqonin ay noqoto mid joogto noqota oo laysla shaqeeyo oo dowladda lala shaqeeyo madaxweynuhu hay-addii ugu sarreysay dalka weeye laakiin waxaa la dhig doonaa dowlad shaqada iyadu wadda markaasay waxay noqon doontaa baarlamaanka dowladda la dhisay in madaxweynaha dhammaan in la wada shaqeeyo iyo sharciga intuba inay wada shaqeeyaan sidaas ayaana la rabaa in shacbigu uu ku garab galo marka waxaan leeyahay waxaa laga filahayaa arrin aad iyo aad iyo aad u culus ayaa maanta goorta u gashay qofkii hogaanka soomaaliya maanta ka qayb qaata uu baarlamaan yahay iyo haddii uu xukuumad soo socota noqdo iyo madaxweynaha intaba ilaahay ha u sahlo ayaan leeyahay si ilaahay inoogu sahlo hawsha dhammaanteenna ilaahay aanu barino ilaahay usoo noqono meel walbo aan joogno ilaahay aan ku barino ilaahu culayska naga qaad aan nidhaahno ilaahay aan barinaan leeyahay haddaan baarlamaan nahay haddaan xukuumadda la dhisi doono ay tahay madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka dhammaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba ilaahay hala baryo oo baryada ilaahay si joogtaa ha loo baryo innaguna ilaahay baanu u barinaa inuu dalka balaayada ka duuqaa haddaan u nimaadno dhinaca amniga oo kale ma isleedahay waa laga adkaanayaa maleeshiyaadka al-shabaab oo dalka soomaaliya waa laga ciribtirayaa mar haddii dowladda soomaaliya ay ka baxday nidaamkii kumeelgaarnimada horta marka u horreysa waxaan qabaa dagaal faa'iido male dad baa ku leexda dad kuma dhasho nimankaas dhalinyarada shabaab la baxay waxaan qabaa oo u jeediyey hadda ka horna u jeediyey marada badan idaacadaha uga jeediyey haatan aan u jeedinayaa inay ogolaadaan in la wada hadlo oo si nabada madaxda cusub ee dalku yeeshay iyagu ay wada hadlaan dabadeedna meel inta laysugu yimaado layska joojiyo dagaalka iyo qoriga oo dalka oo dhan sidii dib loogu dhisi lahaa loo soo waray iyaga sidaasaan ujeedinayaa waxaanan ilaahay ka rajeynayaa inay qaataan sababtoo ah ilaahay kuu rabaahay waxa weeye nabad in xalka lagu gaaro ma aha in dhibaato dadka iyo dalkaba loo geyo ciidamo ajnadiga inay dalka joogaan ma aha si ay uga baxaanna waxay u baahan tahay in la heshiiyo ciidamadayadii in la dhiso oo la dhaqaalo geliyo oo markaas iyadoo aan la haysan oon cid ilaysa ayan jirin in markaas la la la la heshiiyo ay ugu tahay waxaan aada iyo aada iyo aada uga xumahay madaxweynaha la doortay hadda oo nin wadalka aan ka bixina oo soomaaliya oo dhibaato aan ninna u geysanin in la qaxdiido la damcay in la ilaahay kama dhigin sidaas ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu isagana nabadgeliyo nimankaas dhallinyaradaana waxaan leenahay wixii dhacay waa dhaceen ummadda soomaaliyeed u naxariis ilaahay idinkoo rabbigiisa qaadahayana soo joogtada dowladda cusub inaad wadahadal la gashaan nabadna aada qaadataan
madaxweynihii hore ee soomaaliya doctor cabdiqaasim salaad xasan oo jooga magaalada qaahira una warramayey waryaheena v o a xuseen saxnuuni